bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa saddexda bisha janwari sannada labada kun lix iyo tobanka waana maalin axad ah kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa si aad ah u cambaareeyey weerar kooxa weerar ciidamo ka tirsan booliska soomaaliyeed ay ku qaadeen guri ay degmada xamar jajab ka deganeed hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo sahre cabdi taasoo ka mida dadka deegaanka waxaana raggan hubaysan ee watay gaariga booliiska ay doonayeen in si qasaba gurigeeda ay kaga saaraan haweenaydaasi oo horey maxkamadda gobolka banaadir ay ugu soo xugmisay in gurigaasi milkiyaddiisa ay leedahay sidoo kale waxaa gurigan u xugmiyey haweenaydan maamulkii ka horreeyey maamulka haatan jira waaxdiisa dhulka taasoo tilmaantay in gurigan sharciyan ay leedahay maamada haatan degan ee ay doonayeen ciidamada la sheegay inay ahaayeen booliska oo si qasab ah ku tagay gurigeeda maalintii shalay kuwaasoo jirdil ka geystay guriga ay ka deganeed degmada xamar jajab sida uu sharaxayo guddoomiyaha degmada xamar jajab axmed doore oo warbaahinta kula hadlay xarunta degmada xamar jajab runtii saare cabdiis saare marin ayaa ciidan boolis ay soo weerareen gaariga booliska watay iyo ciidan ku labaysa cadarka booliska waliba xeebtooda la yaqaanay iyo dadka u shaqeeyaan iyo qaybtay ka tirsan yihiin saare marin dhulkan waxay degtay lixdan iyo afartii ilaa haddeer taan ilaa saacadda aan joogno ciiday dhulkii ay joogtaa oo ay ku dhaqmaysay sanad iyo sabaha ka hora qoloyin ay isku qabsadeen oo dhaheen anaga dhulka nagala soo xutay kabacdina waxaa la wada aaday waaxda khilaafaadka dowladda hoose waxaa loo xukmiyey saarbuliya dhulkaa loo xukmiyey in badan waa lasoo weeraray xukunkii kabacdi ilaa iyo ciidamo kala soo weeraray ilaa waqtigan waa lasoo weeraray hadda maanta ugu dambeyso ayadii waa la jirdilay caruurteedii waa la dilay gabar umulisa oo umulaheed oo guriga joogto oo wiilasheeda ay qabeen maamadaana waa la dilay dhammaan ciddii barakacaya waxaa loo geystay ilaa iyo saddex xabadoodna waa lagu riday weliba qori weyn oo qoran beekaamka la yidhaahdo marka dhibaatadaasa meesha ka dhacdo dhinaca kalena maamada dhibanaha ah ee ayadu gurigeeda lagu weeraray ee sahre cabdi ayaa la hadashay warbaahinta iyadoona cabashadeeda gudbisay waxayna tilmaantay in jirdil loo geystay sidoo kale dhulka lagu garaacay iyadoona eedayntan u jeedisay ciidamo ka tirsan booliska soomaaliyeed oo si qasab ah ku weeraray guriga ay ka degan tahay degmada xamar jajab sida ay sheegayso
sadexba waa laygu koriday anigana saasaa dhulka laygu garaacay mid umula waa lagu soo joogsada waa la dilay aniga dhulkaa laynintay xabadii markay ama guriga caruur baa joogiyo dad baa iyagu ahay kala carare guriga nin badan baa uu socday dacwadiisa iyo doodiis afar iyo lixdankii baa nirikana dhawr baa ciidamada ade xabad waa wada orod tahay afar iyo lixdankii baan niray xalku saddex sano dhulheesanadii waa
ciidamada ammaanka ee booliska ee eedayntan ay ku socoto weli kama aysan hadlin oo kama jawaabin eedaynta loo jeedinayo waxaana maalmihii dambe soconayay burburinta dhul la sheegay inay degan yihiin dad rayida kaasoo hore ay u laheeday dowladda inkastuu xaafadan degmada xamar jajab gaar ahaan guriga ay degan tahay maamadan la sheegay inuu yahay mid sharciyan ay u leedahay taasoo ay bixisay waaxdii dhulka ee dowladdii kacaanka duleedka magaalada beledweynena wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ay yara degan tahay gaar ahaan deegaanka buqoosaar waxaana dhinacyadii dagaalamay la sheegayaa inay soo kala gaareen khasaarooyin kala duwan inta la xaqiijiyey toban ruux ayaa ku geeriyootay weeraradii ugu dambeeyey iyo dagaaladii ka dhacay halka waxaana wararku ay sidoo kale sheegayaan in weli ay jiraan kacsanaan dhanka ammaanka ah oo ka jirta deegaanka buqoosaar xilli maalintii shalay lagu arkay gudaha magaalada gudaha deegaankaasi ee maleeshiyaadka ay ku dagaalameen rag ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasoo wata gawaarida dagaalka soona gaaray halkaasi inkastoo mar dambe la sheegayo in halka ay isaga baxeen wararka ka imaanaya boqosaar sidoo kale waxay tilmaamayaan in ay soconayaan dadaallo ku aadan joojintaasi inay sii huraan colaada halkaasi ka taagaan ayadoona maamulka deegaankaasi ay ku hulan waa waxgaradka deegaankaasi ay ku hulan yihiin sidii xal looga gaari lahaa dagaalada kusoo laalaabtay deegaanka boqosaar ee dhaca galbeedka degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan nabadoon si aad ah looga yaqaana deegaankan buuq boqosaar oo ka mid ah dadka deegaankaasi oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in wax badan laga digay dagaaladan inay soo lalaabtaan balse ugu dambeyn dagaal halkaasi uu ka dhacay khasaarooyin kala duwana ay soo kala gaareen dhinacyadii dagaalamay balse waxauu haatan sheegayaa in xalka uu yahay midka lagama maarmaanka ah ee dan u ah bulshada ku dhaqan deegaankaasi
wax badanna waan ka hadlay saddex biloodaa nabadaas inay dhiigaas iyo dhimashadaas iyo dhaawacaas baaqdaanaan ka hadlayay ilaahay muusan ahaysiinan waaqaca dagaalkaas aad iyo aadaan kaga xumahay kolba ilaahay waktiis waxa iheshiin bay ahaanaysaa dagaalkii waa dhacay haddana waa kolba waladii dowlad waa kala xoog soo raadeen hal beena u degan meeshii kalena waxaan leenahay nabadaan ugu baabnay wixii xumaayay iyo wixii maarkii aan colaada wadana allaha naga qabto tan kalena nabadaan ku baabnay والله دجال خاص وقران عليه قران ورمين ما بدنا ورمان ما ألف ما وضي وحضرنا توجي سبي تزوين كده عيالات أرض عيسي كيسي كلا هذا وحلا صور ربك وصار شعبي ودقنا كبرك عايز وبري ما يرادين رضي الحرب وشيوشة وحكا وضي أنا إلهي ما سوى عيشي وإني لنا باقته دي الكجران ورميالات halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay doorasho lagu wada maanta inay ka dhacdo halkaasi taa oo lagu soo dooranayo gudoomiyaha waa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa iyadoona musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha baarlamaanka ay gaarayaan ilaa iyo laba musharax halka ku-xigeenka laba kale ay u taagan yihiin waxaana hal xubin ay u taagan tahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya shanta musharax ayaa ku sugan howlka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhaba waxaana la sheegayaa qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka inuu ugu cadcad yahay siyaasiga lagu magacaabo cali xasan inkastoo musharaxa kale uu yahay wiil uu dhalay taliyihii hore ciidanka booliska soomaaliyeed shariif sheekh unaamaye kaasoo haatan ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay saacadaha soo aadan ayaa lagu wadaa in magaalada baydhabo ay ka dhacdo doorashada oo lasoo gabagabeeyay isla maalinimadan maanta oo axad ah dowladda maraykanka ayaa gebi ahaanba ka rartay saldhiggii ay ku lahayd gudaha waddanka itoobiya ciidamadii ka joogay halkaasi saldhigan la raray ayaa ahaa saldhig ay inta badan iyo ciidamada maraykanka kaga soo duuli jireen weerarada gaadmada ah ee lagu qaarijiyo horjoogayaasha sare ee ka tirsan kooxda al-shabaaba saldhigan ayaa waxaa la sheegay in inta badan ay kasoo kici jireen diyaaradaha darooniska ah ee lagu weeraro horjoogayaasha ugu soo sarreysa al-shabaab iyo saldhigyada ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya guuritaanka saldhigan ayaa imaaday kadib markii qalalaaso rabshada ay ka dhaceen gudaha waddankaasi itoobiya tan iyo wixii ka dambeeyey labada kun iyo kow iyo tobankii oo saldhigan laga aasaasay dalkaasi ayaa waxa uu noqonayaa wuxuu ahaa saldhig caalami ah ayadoo saldhiganna sanadkii ugu dambeeyey laba kun shan iyo toban si aad ah loo habeeyey waxaana haatan lagu wareejiyey ciidamada ammaanka ee dalkaasi itoobiya waxuuna qayb ka yahay saldhigyada ugu horumarsan ee ku yaala geeska afrika wararka naga soo gaaraya deegaanka ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in deegaan ku dhow degmadaasi lagu qaarajiyay laba ruux oo rayid ah kuwaas oo dilkooda ay ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab wararka ka imaanaya ceelshiil ayaa tilmaamaya in labada ruux ay ka mid ahaayeen dadka deegaanka al-shabaab ayaana ku dilay meelduleedka kaga beegan degmada ceelbuur ee gobolkaasi galgaduud inkastoo aan la ogeyn sababta dhabta ee ka dambeysay dilka labada ruux ee al-shabaab ay ugu geysteen deegaankaasi balse warar kala duwan oo laga helaya halkaa waxa ay sheegayaan in labada ruux looga shakiyey in ay gacasaar la lahaayeen ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada ceelbuur al-shabaab ayaa beryihii dambe waxay wadeen dil qorshaysan oo ay ka fulinayaan qaybo ka mida deegaanada ay gacanta ku hayaan iyadoona haatan dilkan uu yahay mid ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay xasiloolin laga dareemayay nawaaxiga degmada ceelbuur waxaana degmada ceelbuur ay ka mid tahay degmooyinka haatan u goodoosan ururka al-shabaab walow inta badan aysan gaarin waxyaabaha gargaarka ee loogu talagalay degmadaasi marka laga reebo wax yar oo lagu gaarsiiyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee halkaasi inta badani gaaraa degmada ceelbuur waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxayna qayb ka tahay meelaha ay gacanta ku hayso dowladda kuwaasi oo maalmihii dambe gacan ku-hayntooda lagala wareegay ururkii al-shabaab ee burya muddo halkaasi ka arrimi jiray waxaa sii xumaanaya xiriirka u dhexeeya wadamada sacuudiga iyo iiraan ka gadaal markii wadaad caan ah oo shiico ah oo ka tirsan iiraan lagu dilay ama lagu daldalay gudaha dalkaasi sacuudi carabiya ka gadaal markay maxkamad ku xukuntay inuu ka shaqaynayo waxyaabo kasoo horjeeda dowladda sacuudi carabiya afartan ruux oo ka mid ahaa wadaadkaasi ayaa lagu daldalay dalka sacuudi carabiya taasoo ka caraysiisisay wadamo badan oo iyagu intooda badan u raaraca dhanka iyo shiicada waxaana ka mid ah lubnaan iiraan iyo sidoo kale wadamo kaloo dhowr ah oo ay ku jirto bangaaladhesh arrintan ka caraysiisa iiraan ayaa lagu tilmaamay mid shaki gelinayso xiriirka labada wadan waxaana mas-uul saro u hadlay iiraan oo lagu magacaabo ayatullaahi cali khumeyni oo u sheegay tan inay tahay mid dhaawacaysa sumcadda boqortooyada sacuudi carabiya ee dalkaasi ka arrimisa maraykankana waxa uu sheegay inaan lagu degdegin cunqabatayn la saaray iiraan iyo isagoo dhinac kalena usoo jeediyey in iiraan ay hirgeliso waxyaabihii lagu heshiiyey ee xalka laga gaaray ee qaybta ka heeday madaxyada hubka balastikada ee ay iiraan haysato sarkaal saroo la taliya u ah barack obama waxa uu sheegay in dowladda maraykanka aynan ku degdegi doonin cuqabatayn la saaro dalkaasi iiraan ayadoo laga dhowraya iiraan inay fuliso ballanqaadyadii iyo heshiisyadii hore ee ula gashay dowladda maraykanka kaasoo dhacay kal hore labada dhinacna ay xal ka gaareen khilaaf in muddoha u dhexeeyey dowladda maraykanka iyo iiraan ayaa waxa ay qayb ka yihiin wadamada inta badan siyaasadooda ay sida adka isaga soo horjeedo warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah maxamed nuur aamiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu